marka xaalad amni ee maalmahan jirtay si dhuumaalka ay gabaadka ay ka dhigteen beeraha iyo dhulka biy biyaha ee hawdka ay gabaad ka dhigteen sidaas awgeed si kelis ay laamiga ku yimideen ilaahi subxaana watacaalana awoodda iskale ee dadka xildhibaanada iyo saraakiisha iyo ciidamadii ayagana u taxsiyeeneynaa meeshaas dhibaatada kasoo gaartane dhibaato musiibahay ahayd laakiin soo bood bay ahayd insha allah waxaan rajeyneynaa soo boodadaassoo boodada ay sameeyana keenta hadda in howlgal lagu dhawaaqo lana lana lana beegsado deegaanadii ayaga ay kasoo kicin timaan insha allah waana tegaynaa xuunka sidiisaba abuulka haddii laga gooyo meelu ku harsada ma laha marka taliska iyo xeradooda tegi doonaa haddii ilahay nafta nagu simo shacabka waxaa ugu baahan nahay bisha lagu jiro waa bil barakaysan waa tobankii dambe rabadaan ilaahay subxaana watacaala waxaa ugu baryaynaa inuu hortii same iyo siyaari ciidda ku gaarsiiyo annagana waxaa ugu baahan nahay maadaama ana wakiiladii ayaga u shaqaynayay inayna garab istaagaan xogtana na siiyaan ciidamadan ay la shaqeeyaan ugu baahan nahay cadowgaas ummadda soomaalida u kusoo duulay khaasatan hadda reer balcad dhibaato weyn uu ku haya waxaa reer balcad ayagana ugu baaqa ah inay ciidamada la howl galaan lana shaqeeyaan maqa muuq iyo muuq la-aan maqal iyo maqal la-aan inay ula shaqeeyaan ciidamada insha allah waana ka rajeynaa inay la shaqeynayaan hadduu ilah yidhahdo